Kulankan oo ahaa bandhigga waxqabadka maamulka dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo Galmudug ee labadii sano ee ugu dambeysay iyo xisaab celinta dhaqaalaha maamulka ayaa lagu qabtay degmada Gaalkacyo waxaana ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug, maamulka Gaalkacyo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Bulshada ka qayb gashay munaasabaddan ayaa duqa degmada Gaalkacyo waxa ay weydiiyeen su'aalo ku saabsan waxqabadkii maamulka labadii sano ee u dambeysay. Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Jimcaale, guddoomiyaha Gaalkacyo, ayaana su'aalahaasi uga jawaabay ka qaybgalayaasha.
wasaaradda maaliyadda iyo dowladda hoose arrinta canshuur bixiyaha ka tahay gaadiidka dowladda hoose qaybta ay ka qaado haddana maaliyadda iga hor istaagtaa u gartay arrintaa dabcan maaliyadda wasaaradda maaliyadda iyo dowladda hoose wax caqabado ka dhex jiraa ma jiraan waa technical team waxaase say la tahay madaxdii ee dowladda hoose maaliyaddana waa fadhiyaan arrintaas waxaan intaan uga taga caqabad guudna ma jirto waxaas waa waa arrimo technical ah marka waxaan leeyahay arrimahaas ee galmudug ee galmudug runtii waxaad ogtihiin dekada male dekada waxaa u ah waxaa la socota dekada galmudug hadda oo dakhliga weyn waa laamiga mudug hoobi inta kasoo degta waa ognahay ayagaa loo turaa dadka biyaha kusoo dejinaya baabuurta ayagaa loo naxariistaa la ilaaliyaa marka annaga khidmad gooniyaho bilaah oo nooga soo dowladda hoose usoo dhacdaa ma jirto laakiin culaysyada saaran marka magaalada culays soo fuulo ama culays yimaado kala duwan ama horumarin ha ahaado ama ha ahaado dhiban kale madaxweynaha ula tagnaa madaxweynahuna ugu xaliya arrintaa in kab lagu sameeyo dowladda hoose qorshaheeda madaxweynuhu muddo ku jirta wasiirka arrimaha gudaha maxamed cabdi aadan gaboobe ayaa gabagabadii munaasabaddan bogaadiyey waxqabadka ay soo bandhigeen maamulka gaalkacyo maanta haddii la yidhaahdo gaalkacyo ilaa boqol kun oo qof oo min hal dollar bixin karta waa laga helayaa saan aaminsanahay haddii qofkii hal dollar uu bixiyo waddooyinka markuu roobku doo dhiiqada ah san uma ekaadeen mana noqdeen sababtoo ah lacag baad la baxaysiin waana kula xisaabtami kartiin sidaan oo kalea waxaa la keeni karaa mansadana kolantiin la keeno ayaa lagula xisaabtami karaa marka waxaan leeyahay wax laga bedelo canshuurta keliyana yaan lagu koobin degmada eh intii lala baxo waxyaalo lagu taageerayo degmada ha lagula xisaabtamo maamulka dowladda hoose ee gaalkacyo galmudug ayaa la doortay bishii oktoobar laba kun iyo labaatan waxa uuna xilka hayaa muddo afar sano iyo laba bilood ah waana maamulkii ugu horreeyey galmudug ee loo sameeyo golo deegaan muddadaasi dowladda hoose ee gaalkacyo waxa ay fulisay mashaariic badan oo lagu horumarinayo degmada iyo deegaanada hoos yimaada